wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa soo saartay xeer looga hortegayo wasaqaynta deegaanka kaas oo qabanaya cid kasta oo wasaq ku shubta goobaha aan munaasabka ahayn sida xeebaha jidadka iyo meelaha kale ee aan loogu talagelin in qashinka lagu shubo xeerka ay wasaaradda deegaanka soo saartay ayaa soo maray labada gole ee wasiirada iyo baarlamaanka jubbaland waxaana saxiixay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam cabdixakiin kadiye maxamed oo ka tirsan wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ayaa faahfaahin ka bixiyey xeerka ay wasaaraddu soo saartay ee looga hortegayo dhibaatooyinka ka dhalan kara wasaqda lagu shubo deegaanka waxa uuna bulshada kismaayo ugu baaqay in qashinka aysan ku shubin jidadka iyo xeebaha waxaa weeyaan dadka goobaha qashinka ku shuba aan loogu talagelin sida badaha iyo wadooyinka dadka ay marayaan wasaaradda waxay kasoo saartay xeer uu ansixiyey madaxweynaha jubbaland oo ansixiya ayaa jira soo garan oo aan dhaqal gelinay soo garan dadkaasi qofkii lagu arko ganax ayuu mutaysanayaa wuxuu kaloo mutaysanayaa xabsi ayuu mutaysanayaa soo garan marka waan u dignaa dadka inta badan waxaan dhahnaa goobaha dadweynaha yaanan qashinka lagu shubin waa dhahna wacyigelin waa jirta lafahanteeda dadweynahan waxaan ku nirana haddii neef baktiya lasoo tuuro ama meelaha ka aad ku aragtaan noosoo noo soo sheega ama hay-adihii maarata la xiriira sida waama dowladda hoose la socodsiiya si maarata qashinkaa loo qaado ama wasaqda loo waxaa suuragala lafahanteeda markay badda galaan badda markay galaan wasaqda markay badda gasho waxaan ka suuragala neef inuu kalluun uu cuno kalluunka markuu cuno ama bac cuno ama wax ama shay kale uu cuno waxaa suuragala in adiga aada dib u cunto soo garan oo maaragtay dib markaad u cunto waxaa la dhahaa bio accumulation aa lahaa marka inaad wasaqdaadii aad tuurtay inaad dib u cunto adi hadduu ku jirato ayaa suuragal ah marka waxaan dadka aga digaynaa inay maaragta meelaha qashinka ay dhigayaan ay ka fiirsadaan xeerka ay wasaaraddu soo saartay ayaa qabanaya cid kasta oo qashin ku shubta goobaha aan munaasabka ahayn ayna ka mid yihiin jidadka iyo agagaarka xeebaha iyadoona ay mutaysan doonaan ganaax lacageed iyo sidoo kale xabsi